Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegaystayaal waa sabti saddex iyo tobanka bisha afraad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kusoo dhowaada idaacadda maanta oo qodobada aan idinkugu hayno ay ka mid yihiin warbixin ku saabsan qaar ka mid a beeralayda degmada baki oo duufaantii saagar kadib dalagyo iib geystay khabiir ka hadlaya sidee xoolo dhaqatadu ku heli karaan biyo kayd ah si abaarta iyo biyo la-aanta looga gaashaanto waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan biyoyari ka jirta deegaano ka tirsan gobolka bakool barnaamijka tacab xubinta tiknolojiyadda balse marka hore kusoo dhowaada warka iyo cabdifataax maxamed mukhtaar
dadka ku nool deegaanka orbogeys ee gobolka sool ayaa sheegaya in ceelkii ay ka cabi jireen ay cillad ku timid oo uu ceelkaasi fadhiyo ceelka waxaa ka cabi jiray xoolo kumanaan ah ceelka oo jabay muddo ku dhow toddobaad ayaa qaar ka mid a xoolihii ka cabi jiray loo kaxeeyey deegaano kale halka inta socon weyday booyad biyo uga soo dhaamiyeen deegaano kale maxamed jaamac oo ceelka gacanta ku haya ayaa sheegay inay jiraan xoolaha raad u dhintay sanduuqa badbaadada carruurta ee qaramada midoobey ayaa sheegaya saddex kun iyo shan boqol oo carruur ah oo da-dooda u dhexaysa saddex iyo toban jir ilaa iyo toddobiyo toban jir in la askareeyey dalka nigeria carruurta ayaa laga qoray dhanka waqooyi beri ee dalkaasi hay-adda ayaa sheegtay in tiradani tahay inta la og yahay balse ay jiraan carruur kale oo aan xaalkooda laga warqabin askaraynta ayaa dhacday intii u dhexaysay sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii ilaa iyo labada kun iyo toddobiyo tobankii colaadda ka jirta waqooyi bari dalkaasi ayaa waxaa ku dhintay afar boqol iyo soddon iyo laba carruura boqol iyo siddeetan waa la afdu halka afartan iyo saddex gabdhoodna lagula kacay xadgudubyo galman la xidhiira waxaa weli la la'yahay boqol ka mida gabdho arday ahaa oo la afduubay sannado ka hor
hagaag dhegaystayaal aad ayuu u mahadsan yahay cabdifataax maxamed mukhtaar oo warka inoo akhrinayay u diyaar garooba qeybaha kale ee idaacadda
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto cidhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
qaar ka mid a beeralayda degmada baki ee gobolka awdal ayaa markii u horreysay iib geystay khudaar kala duwan taniyo markii ay deegaanadaasi ku dhufatay dabayshii sagar sanadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii taasi oo khasaare maaliyadeed iyo weliba mid nafeedba geysatay haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray ilyaas cabdi cali cabdilaahi xuseen caateeye oo khasaare ka soo gaadhay beertiisa duufaantii sagar ee ku dhufatay gobollada galbeedka somalilan sanadkii hore bishii meey ayaa hadda labadii toddobaad ee u dambeeyey shan mar magaalada boorama u iibgeeyay dalagyada ka soo gaaya abuurkii u horreeyey ee uu tabcado bishii januari ee sanadkan xabxab basbaas salaad iyo basal ayuu ku beeray cabdilaahi beertiisa oo ku taalla degmada baki oo waqooyi kaga beegan magaalada boorama dhul lix higtar ah oo uu beeran jiray ayay bohollo ka dhigeen daadadkii ku soo rogmaday baki afar higtar oo ay ka caawisay hay-adda n r c islamarkaana dhulka ay u simtay ayuu hadda ku beeray dalagyadan uu suuqa u iibgeeyo dee u ahay ka dhignayd inaan nolol dib u bilaabayo oo dadku dee noloshii aan hore hore loogu jiro fursad dee ay dib u heleen dee culays badan bay u qaatay inaan ijiinkii dib u raadiyo tuumbada dib u raadiyo haanta dib u raadiyo jaambada dib u raadiyo bareleyda dib u raadiyo agabkii beeraha oo dhan dib loo raadiyo qayboona laga caawiyey haye jaambooyinka iyo majarfadaa iyo waxyaala noocaas ubooyinka iyo jiinadana waa soo ibsanay seerasha waa lanaga caawiyey marka saasaan isugu gegeyni ceelkii ay duufaantu ka baabiisay ayuu sheegay cabdilaahi inuu dib u qotay dhallinyarada tuulada ayaa ka caawisay in ceelka dib loo dhooba qaado hadda waxa uu ka faa'iiday dalagyada uu suuqa geeyey lacag uu ku qiyaasay saddex milyan oo somalilan shilinga una dhiganta saddex boqol iyo labaatan dollar laba nin oo beertiisa shaqaale uga ah waxa uu kula heshiiyey inuu mushaharkooda siin doono marka ay dalagyada u iibgeeyaan haddana waxa uu siiyey lacagtaasi lacagta uu kusoo iibsaday siirka dalagyada waxa uu sheegay inay ugu deeqeen qoyskiisa oo ku nool magaalada boorama marka hore culays baa jira baa kuli in kala laga soo qabanaya culayskaasi de waxaa burbur dhaqaalo dad dukaankoogii ka burburay ayuu ahaa masiibooyinka dabiiciga ku dhaceen muddada lixda bilood tour securityga laga caawinay markaa de iyada lafteedu waxay kasoo qabasho de waxay dad tahay waa waa mustaqbalka in nolosha dib loo bilaabay binaadamku soo wax ma hiidkii male hiidkiyagiyo dib u bilowday oo yoolkii ku saxan yahay bay ka dhigan tahay inaad sii wado noloshaada noloshii daruurigiibaa iyaa iya kordhaysay de haddii mar cuntada la qaadin jiray in saddexdaba la qaata iyo cabdilaahi waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay noloshii qoyskiisa sida waxbarashada caafimaadka iyo raashinkooda uu dabaray maadaama uu tabac ka soo baxay beertiisa bishii meey ilaa january waxa uu ku noolaa raashin uu ka helayo urur maxalli ah oo deegaanka ka qaybinaya gargaar lix boqol iyo shan iyo labaatan beerood oo ku yaalla degmada baki ayaa dib loo beeray dhulkii ku yaalay ee duufaantu saamaysay beeralayda badankooda hadda waxa ay goosanayaan dalagyadii ay tabcadeen sida uu raadi ergow sheegay xildhibaan xuseen geelle maxamed oo ka mid a golaha deegaanka ee degmada baki walaal waxaa u sahlaya dadku labay ukala baxeen oo dad waa dad waxoogii dad daadku la tegay oo lama soo celin kara kaa dadkii laakiin adeegii waraabka oo ka xumaaday ama ceelkii ka dumay ama kanaaladii ka go-een waxaa loo hagaajiyey adeegii ay biyaha ka heli jireen marka taasaa usaysatay inay haddana dib u beeraan beeraha intii u hadhay marka waxa weeyaan wixii ay dee tabcan karayeen walow inkastoo dee dalabgoodii iyo wixii hore loo muddada badan ay kusoo tabciyeen duufaantii meesha ka saartay haddana waa bilow sheekadu oo waxa weeyaan imiga waxa ay beeran karaan hadba intii ay tamartooda beeran kareen marka sidaasaa u sakirtay mucaawinooyinka la siinaya u sakiray in adeegii dib looga shaqeysiyey yaa u sakray in hadda dib beeraan beeroon ka shaqeysiyeen xildhibaanku waxa uu sheegay in dadku aanay lahayn aqoon kale oo ay ku shaqaystaan marka laga yimaado beerahooda waxa uu sheegay inay iska caawiyeen sidii ay beerahaasi dib u soo celin lahaayeen islamarkaana ay hadda wada isticmaalaan mishiinada qaarkood werish sheekh cilmi oo ka ganacsata khudradda sanad kadib ayay shaqo ka bilowday tuulada baki waxay beeralayda ka iibsan jirtay khudradda sanadkii u dambeeyey waxa ay khudradda ka soo iibsan jirtay etoobiya kadib markii ay baabaheen beerihii ay ku xidhnay hadda beerihii ay wax ka iibsan jirtay oo dalagyadii u soo ga'een ayay dib u bilowday weris inay ka shaqaysato safar saddex habeen ayay ku qaadan jirtay inay etoobiya kasoo iibsato khudradda horta dee marka hore halkii aanu kasoo jufqaynay bay bahayde anu kasoo baxnay anagu walaale aanu ganacsiga kasoo bilownay halkaas ay hayd dee baki iyo turkiya meelaha markii dambe sida beeraleydaba u saameeyey ba anagana noo saameeyey in la dalandoolay noqoto haye ka alxamdulilah imkana waa laga soo raysanaya insha allah de beeruhu meel kun bay gaadheen waad ogtahay inay meel kun gaadheen walaal markii de markii duufaanta ku dhacday de hadda unba imika la odhan karaa way soo yara noolnoolaalayaan oo kudradooduna soo fiicnaanaysaa nolol ahaan de dadka intii dhulu hadhay dee dhulkiina daadku ka qaadin de idinku ganacsigii aad dadkaas ka iibsan jirteen dib ma u bilowdeen oo khudraddii ma kasoo iibsanaysaan ha ha ha ha basasha oo kale qoyaanka liindhanaanta iyo qajiga oo kale ibraahim jaamac digaale oo soddon kintaal oo basal ah hargeysa keenay koob iyo soddonkii bishii maarij waxa uu aaminsan yahay in beertiisa ay ka baabiisay duufaantu wakhti adag ay gelisay qoyskiisa hase yeeshee hadda uu ku faraxsan yahay inuu mar kale tabiciisa u iibkeeno suuqa wallaahi waxay uga dhigan tahay farxad aada iyo aada u fiican bay uga dhigan tahay markaa noloshii qoysk qoyskaygana aada iyo aad bay kor ugu qaaday xaggii caafimaadkii carruurta iyo waxbarashadii iyo dee wixii qoysku bahnaba runtii dee sanadada sanadkaana waxba la beerin waa hoos udhac dhaqaale ayuu ku yahay ya yaa nolosha qoyska ku yahay waayo kuwa kalena dee beraleydina waa ila mid inta badan waxay ku tiirsan yihiin dee waxa waxa kasoo go-a beerta marka sanadka ay wax soo saarku hoos u dhaco noloshii qoysaskao dhan kaygama maahina dadka kaleba hoos hoosudhac baa ku dhaca adiga hoos udhaca kugu dhacay muxuu ahaa
dee marka sanadkan sanadkaa waxay baxeen sanadka aanay waxay bixin runtii dee waxaan gelinayo beerasha kharash unbaan gelinayo kharashkii dee kharashkii aan gelinayo shaqaalihii oon mishaar siinaya iyo dee runtii kharash badan baa i fuulay saddex boqol beeraley ka badan oo tuulada ruqi hadda uga soo ga'ayaan tabicii ay beerteen ayuu ka mid ahaa ibraahim ibraahim ayaa xusay inaanu weli isku geynin lacagta uu ka helay dalagyada uu iib keenay suuqa balse uu filayo in lacag saddex kun oo dollar ah ay ka soo gasho tabiciisa dalagyada uu beeray waxaa ka mid a basal uu hadda iib keenayo iyo xabxab rabadaanta kusoo beegan basashu waxa weeyaan inkastoo muxuu ahaa suuqxumaa nagaga dhacday oo halkii faraasinada aan ku heli jiray muxuu ahaa lanaga siiyey afarta dollar saddex dollar ku dhacday haddana laakiin waxa weysaan markaad eegto waxa iga soo gashay lacag fiican baa iga soo gashay oo muxuu ahaa dee qoyskayga waxa kasoo gashay lacag ilaa adigu kun iyo dhowr boqol oo dollar waxaa la geeyey waxaan iib waxaan u iibgeeyey un muxuu ahaa laba jeer laba jeer saddex kun oo beerood oo ku yaala deegaanada duufaantu ku dhufatay ayaa ku baaba'ay daadadkii galbeedka somalilan marayay kuwaasi oo hadda dib loo bilaabay dhammaan beerihii ay saamaysay laba kun iyo shan boqol oo beerood dib ayaa loo sameeyey hadda waxaana laga soo goosanayaa dalagyadii dib loo beeray bishii january ee sanadkan ilaa december sida uu raadiyo ergow sheegtay isiduwaha beeraha gobolka awdal ilyaas cabdicali raadiyo ergo hargeysa aad ayuu u mahadsan yahay dhegaystayaalkaasi wuxuu ahaa ilyaas cabdi cali oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada hargeysa haddii aad doonaysaan inaad fikirkiina ka dhiibataan warbixintaasi waxaad nagala soo xiriiri kartaan telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban meel kastoo aad waddanka ka joogtana waa bilaash
haddii aad joogto kismaayo waxaad raadiyow ergo ka dhagaysan kartaa raadiyow sooyaal mowjadda f m ee siddeetan iyo siddeed dibic eber saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan biyoyari ka jirta deegaano ka tirsan gobolka bakool balse marka hore kusoo dhowaada xubinta saadaasha roobka waxaa soo jeedinaya axmed aadan
qaybo ka tirsan puntland iyo somalilan ayaa la saadaalinayaa in roobab aanan badnayn oo tixa ay ka di'i doonaan saddexda maalmood ee soo socota inkastoo saadaashu ay sheegaysa inta badan deegaanada kale ee soomaaliya gaar ahaan gobolada bartamaha iyo koonfurta uusan ka di'i doonin roob maalmahaas roobabka ayaa waxaa la filayaa inay kasii di'i doonaan meelo kala duwan oo puntland iyo somalilan ka tirsan kuwa oo kusii faafi doona ilaa toddobaadka dambe ayadoo xilliyada ay di'i doonaan ay sii kordhi doonaan sida ay sheegayso saadaal uu maanta oo jimco ah soo saaray xafiiska maamulka xogta biyaha iyo dhulka ee soomaaliya ee hoostaga hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay arrintani ayaa la saadaalinayaa inay wax ka beddeli karto helista daaqa iyo biyaha ee xoolo dhaqatada ay abaartu ku ragaadisay qaybo ka tirsan somalilan iyo puntland dhulka sare ee etoobiya ayaa waxaa sidoo kale la filayaa inay ka di'i doonaan roobab meel dhexaad ah kuwaasi oo la saadaalinayo inay sare u qaadi doonaan joogga webiyada jubba iyo shabeelle ee gudaha soomaaliya
aad ayuu u mahadsan yahay axmed aadan oo inoo akhrinayay saadaasha roobka
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow khayeel midba noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
iyadoo weli la sugaya in roobka guga uu curto ayaa biyoyari waxaa laga soo sheegayaa deegaano kala duwan oo dalka ka tirsan meelaha biyoyarida laga soo sheegayo waxaa ka mid a deegaano ka tirsan gobolka bakool sida qurac joome iyo tuulooyin hoostaga wariyaha reediyow ergo muxiyadiin xusni ayaa soo diray warbixinu arrintaasi ku faahfaahinayo biyaraanta ka jirta deegaanka qurac joome iyo tuulooyin kale oo gaaraya ilaa toban tuulo oo ka tirsan degmada ceelberde ee gobolka bakool ayaa waxaa ka dhashay barakac cudurka shuumbiyoodka oo ka dilaacay iyo xoolihii oo dhammaanaya siday ergo u sheegeen mas-uuliyiin kormeer ku sameeyey xaaladda jirta tuulooyinka sigta dhagaxtuur ceelkuusow axmed keerey saansey aadan koomaad abeesaale ciigey dhaloosha iyo buurgaabo ayaa ah kuwa ugu daran ee dhibaatada laga soo sheegayo tirada xoolaha dhintay ayaa lagu qiyaasay ilaa shan boqol oo neef oo ari iyo lo u badan halka laba kun iyo shan boqol qoys xoololay ahna ay ka barakaceen tuulooyinkii ay degganaayeen sida uu raadiyo ergo u sheegay guddoomiyaha deegaanka qurac joome cabdifataax sheekh maxamuud oo kormeer shan maalmood qaatay oo ay soo gebagabeeyeen tobankii bishan abriil ay ku ogaadeen saamaynta abaarta wallaahi kulley annagu daawuur baan saarnayn muddo shan cisho ah ayaanna howlgalkaasi wadnay oo kormeerka ah deegaanada aan tagnay ugu darnaa waxay jansey iyo maxaan ku raadaaye nagasha la yidhaahdo aadan koomaad ilaa dhaloosho meelahaasa ugu badnaa xoolaha meeshii baaba-ooda iyo dhimashadooda aan kusoo aragnay tiro ilaa afar boqol iyo konton afar boqol lagu qiyaasana kolley gaari baan saarnayn oo saddexda nooca xoolaha la dhaqdo ayaan ku aragnay marka arrimaha noocaas way walaal wallaahi saddex cishaa laga joogaa saddex cisho marka kadibna waxyaaladana soo gaariyana maalmihii aad adinka arkayseen bayba rooneed baaba laleeyahay sida hadda warbixintan ugu soo gaarayso marka dee caalamka waxaan ka codsanaynaa sida hay-adaha maxalliga ee deegaanada ee dadka wax u qabanaya inay dadkaa gacan la soo gaaraan maadaama roobna uusan jirin abaare inay sii kordhayaan marka intaasaan hadda kulli aan u sheegaynaa wallahi ilaa laba kun iyo shan boqol laba kun aan ku qiyaasnaya kulley hadda aada u baxay waxayna aadayeen xadka hadda noo naga hooseeya oo dhanka etoobiya ah meeshaas oo xoogaa webiyadii waxay ku dambeeyeen ayaga laftoodana wax laga soo sheegayaa in biyolaan iyo maxaan ku irahdaa biyihii ay yareen ayaga laftooda cudurro iyo waxyaaba ay ka dilaaceen marka inta badan xadkaas etoobiya ay dadka u badan yihiin oo ay ay u halaleen dadka ayaa si adag ku helaya booyado biyo ah oo laga soo dhaaminayo dhanka xadka ethoobiya waxaana dhakhaatiirta ay sheegeen in shubanbiyoodka dilaacay lala xidhiirinayo biyaha booyadaha ee la isticmaalayo oo aan nadiif ahayn shubanbiyood oo sabab u ah biyaraanta cariga ka jirta ayaa ka dilaacay quraca jooma iyo tuulooyinka xaaladda abaarta iyo biyaraanta laga soo sheegayo iyadoona ilaa hadda shan iyo toban ruux oo carruur ah ay la iildara yihiin sida uu ergo u sheegay doctor maxamuud kaahiye maxamed oo isagoo qurac joome jooga khadka teleefoonka iigu waramay walaal deegaanka waxaa ka jira aad kuleyl baa zaa'id ah ka jira kuleyl zaa'id ah ka jira magarat xilliga roobka oo dib u dhacay awgeed ayaa barxay kuleyl magarat wixii qiyarka oo laisugu imaayna waxaa ka imaaday biyo wasaq ah oo madamaad ah ayaa ka yimid markaa daraaddeed dadkii waxaa sababay shuban biyoodyo ayaa meesha ka dhashay waxaa kaloo deegaanka ka jira hadda jabeeca iyo cudur la yidhahdo xiirdheer nambis u yaqaano iyo cudur la yidhaahdo busbus oo asiga u sabab ah nadaafad darro awgeed ka dhasha magarat waxa adaga aniga aan arko oo aan hubo saddex ruux waaye saddex ruux oo shuubiyeedku ku dhacay magarat marka alxamdulilah da wax u dhintayna ma jiraan ilaala mahadle hadda tuulooyinka waxaa ka meelaha ugu daran oo biyaanta ka jirto sidaas oo kale ayaga dhowr ruuxa laga soo sheegay baadikeen oo kale waxaa laga soo sheegay laba ruux axmed kori waxaa laga soo sheegay hal ruux hadda way horleeyahay firka saas oo kale ilmaha ayaga ka eda ay qabtay oo tilcaan la ahoo waa bususka aad waa cunto waa laga sheegay ilaa kaida suba hadda wax laleyti lagama soo sheegin marka hadda dadkii ilaahay wax siiyey oo xoolaa lahay markii xoolihii meelay wax ka cunaan la waayey biyana la waayey cudurka shubanbiyoodka dilaacay ayaa dhakhaatiirtu waxay ka cabsi qabaan in uu sii faafo oo dad hor leh soo rito maadaama tuulooyinka xaalad adag oo biyarana ay ka jirto islamarkaana dadka biyo aan nadiif ahayn ay isticmaalaan sababo ceelashii laga wada cabi jiray oo guray xabiibe cabdi cali qoyskeeda wuxuu ka kooban yahay lix ruux waana xoolo dhaqatada deegaanka sansey oo qurac joome u jira afartan kilomitir waxay sheegtay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay inay ka dhinteen siddeed neef oo ka mid ahaa shan iyo toban neef ari ah oo ay dhaqan jirtay islamarkaana nolosha qoyska ay ku tiirsanaayeen xabiibe waxay qabtay rajo ah in roobka wakhtigiisa haddii uu ku imaan lahaa xoolaha daaq fiican iyo baad ay u heli lahaayeen laakiin roobka oo dib u dhacay iyo muddo afar sano oo waxa roob aan helin xaaladda ay sii xumaysay biyahana waa nagu xun yihiin waayadii biyiisa hadda qaraare hadda ay nagu nageenba waa biyo la cabi leeyahay marka abaartan wadan kulaal waa jira marka adduunya joogta inkeeda hadda naftankeeda waa lagu dhex rafaa dadka jooga aad ugu dhibaatooday markaan walaahi ada wax la sheega ma laagi biyaha waadigan diigsa aan kasoo dhaansan jirnay waadigana hadda biyihiis waa halaadan awal marka roobab ay nooga dhacaan biyo kana biyana ficnaan jireen hadda roobaba day lahaan biyaha halaadeenba wallahi noloshayna waa un wixii ilaahayna warsaa qaban cunahoynaa laakiin saan ahaan jirna mana waa aaday dhibaata aynoo haysaaba booyada hadda welida masoo gaarin laakiin waadiya hadda iska cabi inta ka horeysa laakiin hadda inta ka dambeysa waa un booyo dhanba nooga imaadaani ninkii oogi waada iska bixin kara ninkii hala haysanin dalas u rafaadiba koostada biyaha ee maxaa waaye maxaa waaye doolar iyo maalas camal labaatan labaatalaha biyaha saddex doolar maya ma awood naa lasku haada haye ilaah awooda laakiin xag xag ilaahay xag baniaadna xaggiisa ma awoodi karanta wax kale haysaan bamalantay kale adaan biyo ma shuban karaan ma yiwaadaan wax meel dheer kale imaan karaan male lacag wax ku kutaan male waxay dhahayaan marka biyo qaraadka inay cabaan dama gaartay dadka tuulooyinka ku nool aad ayay ugu adag tahay inay gaaraan booyadaha biyaha ee laga keenayo meel siddeed iyo toban kilomitir u jirta qurac joome waxaana inta badan booyadaha ay ku eg yihiin qurac joome oo dad ganacsada ah inta ay lacago isku darsadaan soo dhaansada fuusada biyaha waxay ka joogtaa qurac joome toddoba ilaa siddeed doolar qoysaska xoololayda ah ayaa aadaya dhanka xadka etoobiya webiyo ku yaala oo loo sheegay in biyo ay ka helayaan halka kuwo kalena ay daaq iyo baad u raadsadeen dhanka gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha tuulada sigta oo qurac joome u jirta konton kilomitir oo la yidhaahdo maxamed cabdulaahi nuur wuxuu sheegay in tuuladiisa ay ku soo hareen wax ka yar toban qoys horeyna ay u joogeen ilaa laba boqol iyo soddon qoys wuxuu ii sheegay in isaga mooye reerkiisa afar ka koobna ay galeen laba beri ka hor dhanka xadka ethoobiya iyagoo raadiyey biyo iyo daaqa wuxuuna ii sheegay in toddobaadkii lasoo dhaafay shan neef oo saddex ka mid a ari ay yihiin iyo laba neef oo loo ah xerada dhexdeeda ay uga geeriyoodeen walaalow daaq la-aan waa jirtaa oo roobkii maantaanba ku dhicen dhulku ayadoo roobka ku dhicen jilaalka la bilaabay handano xilligiisu jilaalki marka xilligii jilaalki waxaa yimid kulayl oo handana hufo wato hufihiyaa xoolaha lahay oo kulayl oo ood u malayso wax adig oo dab saaran oo sooka ah camal aad u malaysidaa kulayl ahaas wataay oo xilliga oo abaarta ay wadato wallaahi boqolkiiba boqolkiiba waxaa isdhahaa boqolkiiba toban a dadka a gacantooda kusoo hertay kulaalow ilaahayga sunaal qaadirkay ha saqaro abaarsaas haa jirto rafaad badanaa jiro baraka aa jiro baahiyaa jirto oo dadkii qafka wuxuu lahaay ariyu watay neefaf ariu watay wuxuu watay macnaha wuxuu watay waa ba-een wixi kale macnaha de suuq intay goysto wax ugadmaa ma ahan wallaahi dad badanaa barakacay dad badanaa barakacay marka dhexmarka tuuladu waxaa waaye barakaa inta guurtay oo barakacday iyo inta geediga eh magid fiirisad waxaad leedahay haddana meesha ay ku sugan yihiin oy sii tegaan ay ayna nolol ku filan iyo debaad iyo biyo aan aan la helaynin magid isxaaq cali kaakow qoyskiisa waa siddeed ruux wuxuu sheegay in muddo afar sano ah abaarta ay dareemayaan ugu darnayd sanadkan markii uu bilowday xoolihii la dhaqanayeyna sheegay in ay sii dabargo'ayaan isagoo sheegay in tiro soddon neef oo ari ah iyo geel isugu jira uu ku waayey isagoo hadda toddoba iyo lixdan neef oo ari ah dhaqanayo uu ka welwelsan yahay halka xaalkooda uu ku dambayn doono wallaahi niyo horta sanadka hadda madoobay horta dhulka abaaro iska hayo ma garat haye wixii yaraayo jirina bishii hore labadii bilooda hore lagu dhiftay xoolaha hadda waaba katagishayga ogyihiba dadkii dadkii yaaba isku haysta demi warkeeda iska wanac marka dad oo isku soo barankacayo tuulooyinka isku soo galay ama meel kale u barankacayn waaba iska jirayo marka abaara warsi ma lahan ilaahay naxariista keenay abaara warsi ma laha waa meel la aadana waa laleeyahay waana laga bixiyaa hoos bulshada dhan baa la aadaa dadka tuulooyinka fogfog ku harsan ayaa maamulka qurac joome sheegay in hadda maadaama booyadaha dhanka ethoobiya biyo ay ka keenaan aan la gaarsiin karin laakiin inta karaankooda ah ay isku dayi doonaan dalban karaanoo waa la gaarsiin karaa booydo shacab oo loo kaloo qaab iyo aad aan lagu caawinina ka jiro oo marmar ah taana marka way isugu tagaanoo sida uu raba baahida uma dhamaystirmi karaan oo maxaan ku irahdaa halka booyad shan iyo toban ruux labaatan ruux ayagoo xoolo dhaqatay isugu soo aadayaan marka xoolihii dadkii iyo xoolihii biyihii ma wada gaari karaan marka dadka la baxsun bay gobolka bokool ee koonfur galbeed gaar ahaana deegaanada dhanka bariga iyo koonfurta dhaca waxay ka mid ahaayeen kuwa ugu daran ee abaaraha ay ku soo noqnoqdeen maadaama roob aan ka da-in sannadihii lasoo dhaafay muxudiin xusni raadiyaha ergo magaalada baydhabo waa hagaag dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaanna maalin wanaagsan ayaanu idin leenahay
eyigan kuwa alla kuwa gaarka u lahow bulsha waxay gumowdaa markay geedaheeda gudin intay u qaado gumaday idlayso idinkuna gadaasaa gacalkayow tihiinoo guulaha ilaahaygayigu idin siiye geedweynta hadhic iyo galoo lagu manaystee gumashaaga midhihii iyo gacayradu ka buuxdee waana gaboodiyo guri u ahaan jiray gurxanweyne aariyo gumburiga ugaadhiyo siryan gaardiyaay iyo goray haaduweyniyo gari qurux la tiiciyo shabeel bara ku gaadhan iyo gidigeed ugaadhaan gabay lagu ilayn karin ayaabaydugaga iyo ka dhigteen gawaan madhan asawaan ka giigoo garbaan ka leeyoo magayo gudnimadan waagii guduutiye gobolkii dhacayaba guudka lay sudhaayee garcadaadigiin iyo guurtidiina keeno maxaa nagu gelaysaa
tahay akhyaartan dhegaysanaysa erga ayaad weli nagala socotaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergodot o r g iyo baraha bulshada sida facebooka iyo twitter-ka muddo dhowr sano ah oo isxiga waxaa soo laablaabanaya abaaro iyo weliba biyo la-aan taasi oo saameyn ku yeelata xoolodhaqatada beeraleyda iyo weliba dadka noloshoodu ay ku tiirsan tahay xoolaha iyo beerahaba haddaba khabiir maxamed xasan oo isagu ah madaxa xafiiska hay-adda isibi ee somalilan oo ka shaqaysa tayagelinta nacfiga xoolaha iyo waxsoo saarka beeraha ayaanu wax ka weydiinay bal in uu talooyin siiyo dadka xoolodhaqatada ah iyo sida lagu heli karo biyo kayd ah isagoo sidoo kalena ka hadli doona sababaha mar walba ay dadku abaaraha ugu soo laablaabtaan islamarkaana sidii sanadkii hore ay waxyeelo u gaarsiisay isla sanadkanna haddana u gaarsiisa haddaba waa kan isagoo aan khadka telefoonka kula xiriiray oo jooga magaalada hargeysa ugu horreynna waxaan weydiiyey bal in uu faahfaahin naga siiyo sababaha mar walba abaaruhu ay usoo noqonoqonayaan dadkuna aysan uga gaashaamanin waxa uuna yidhi iyagu horta uguma talagalaan xoolaha inay ka dhammaadaan ama ay abaari ka disho uguma talagalaan waxaa meeshii soo galay burburkii dalka ka dhacay ee guud ahaan wada taabtay ayaa waayeeladii iyo dadkii aqoonta loo tirinayay intoodii badneed meesha ka baxeen ama firxadeenba waxaa meesha kusoo haray waa dani kubaday dhalinyaro aan waaragnimo saa u durugsan lahayn joogto un awogayba hayn jiray xoolaha lahaan jiray oo iyagiina dhibaato fara badan kala kulmay waxaa kaloo meesha ka maqan isku xirnaanta bulshooyinka miyiga ku nool iyo maamulka magaalooyinka ka jira oo hadda runtii taabatay dalko idil markaa si gaara tusaal ugu soo qaato qeybtan hadda hargeysa iyo hareeraheeda ama somaliland waxaa lagu tala jiraa sidee loo gacan qabtaa xoolo dhaqatada waayo xoolihii sidaan ognahay soomaali meeshay ku nooshahayba waa dhaqaalaha keliya ay soomaali haysato marka laga reebo dekadaha iyo canshuuraha iyo inta yar waayo soomaalidu waa dad cad iyo caana ku noola hidda ahaan caanihii lagama maarmo waxay ku tusinaysaa abaaraha siday dadka saameyn ugu yeesheen maaha miiga oo keliya xitaa magaaladii markay dhibaatada ay taabatay waxaa ku batay caanihii qasaxa ee dibadda laga keenayay iyadoo taasina aanay buuxin karin kaalintii dhadhankii iyo tayadii caanaha darayga ee xoolaheena ka imaanayay taa ayaa marka waxaa loo baahan yahay haddana qorshuhu uu yahay sidee dhulalka biyo qabatin loogu sameeyaa sidee xoolaha joog loogu beeraa waa waa xalka hadda lagu tala jiro sidee marka xoolihii maadaama dhirtii la dhameeyey dhuxul dhuxul laga dhigto la dhuxulaystay sidee xoolihii har loogu sameeyaa ilaa waa noole cadcadi baa dilaysa marka qorshayaashaasoo idil way socdaan laakiin ilaahay halkuu gaarsiiyaba insha allahu mar haddii fikradiiba ay timid kolley waxqabadkeena wuu iska imaan wuuna socdaa haba yaraadee
marka waxaad sheegtay habdhaqameedkii dadkii waayeelka ahay oo yaqaana inay meesha ka ka baxeen dad dhalinyaro ana ay soo koreen oo xoolihii awowayaashooda ama abayaashooda uga dhinteen ay hayaan taas laftirkeeda ma la oran karaa haddee qorshe la-aanta iyo soo noqnoqoshada abaarta badan ee kasoo kabasho la-aanta kamid bay tahay waa la oran karaa oo sababtu waxay tahay dadku markay inta badan abaaraha ku dhuftaan oy xoolaha ka baxaan magaalada ayay soo wada galaan ayagoo barakacayaala waxaa kaloo dhacaysa in ay marka la yidhaahdo ba dadkii dib ha loo celiyo dib ha loo xooleeyo ama xoolaha loo iibiyo qorshuhu saa u dhaqaaqo ayaa haddana waxaa imanaysa wax dabaabasho la-aan oo markaa jirta la-aanteed ayaa abaarta dambe oo timaada ay ku dhufanaysaa taa weeye marka ta keentay hadda in siminaaro fara badan iyo dooraro fara badan la qabto oo la yidhaahdo bal biyo qabatin ha loo sameeyo xoolihii dhulalkii ha la qodo baraaga ha la qodo baca ha la dhigo iyo waxyaabo kaloo lamid oo laleeya bal maadaama ay dhammaanayaan bal seerooyinkii xoolaha ay daaqi jireenna dib ha loo soo celiyo oo dawladdu gacantaa ku hayso si naflaydii xoolaha loo badbaadiyo waayo dadkaas soo barakacaya waa culays xoolaha sanad walba dhammaanayna waa dhibaato kale marka qorshayaashaasi waa qayb ka mid a waxaa intaa kasii daran dhalinyaradii aabayaashoodii hooyooyinkood ka dhaxlay oo u arkay xoolihii marba dhammaanaya iyo noloshii miigoo maalinba maalinta ka dambaysa abaarahan talaabashaal ahayn sii adkaanayso ay door bideen inay magaalada soo galaan marka haddii aan si degdega wax looga qaban waxaan u malaynayaa in dadku magaalo kusoo dhammaan doonaan magaaladuna kuma filaanayso noloshii miiga la-aanteedna magaalo ma soconayso
markii laga soo tago habdhaqankan saadaasha ee dadka soomaalidu leeyihiin in habkan kale ee academiga ah ama cilmiyan ah ee lagu saadaaliyo roobabka iyo abaaraha in ay dadku dhegaystaan ama maqlaan maxaa u diidaya mise maba helaanba xogo noocaas ku saabsan oo dhinaca oga yimaada markii laga reebo inaysan rumaysanaynin diin ahaan
marka dhaba loo hadlo saadaasha hawada ee la sameeyo horta reermigu in badan haddii xitaa la siiyo ma qaadanayaan oo maaha dhaqankaasi kusii dhuundhaloola maaha haddiiba xitaa la helo qudheeda warbixinta saadaasha hawada inta badan ma dhaafto dhab ahaan marka loo hadlo qolada xogta soo ururinaysa ee xafiiska lagu hayo weli maanan gaarin waxaan u malaynaya inta warashaha ay ku jirto in laga sii daayo horumar way jirtaa laga hadlo oo la yidhaahdo badaha ayaa kacaya ama duufaana soo socda waxyaaba noocaas oo laga hadlaa way jirtaa taana dadka looga digo nafsadooda inay ka fogaadaan meelaha looga baqayo inay saameynta ku yeeshaan laakiin saadaasha hawada uma filayo reer miiga hadda meel ay ka gaaraysana ma laha annagana awood ahaan dhulka hadda inta soomaalidu ay ku nooshahay awood ahaan saadaasha hawada oo saa loo sii faafiyo aqoonteedu ballaaran tahay weli maan meela ay ka jirto way jirtaa laakiin hay-adaha gacanta ku haya meelo qaarkoodna waa la hayaa hadda hargeysa oo kale tusaale ahaan saadaasha hawada waa la hayaa iyo arrimaheeda hay-ado walow ay gacan ka siiyaan haddana soomaali baa gacanta ku haysa laakiin way wanaagsanaan lahayd in dadka laga dhaadhiciyo loo sheego walow sidaad sheegtay ay ku odhanayaan diiniyan roobka ilaahay baa keena ilaahay baana loo baryo tagaa waana dhab xaqsada jirta weye in badan oo hore u dhacday aniga qudhayda beri aan jaamacadda dhiganay waan arkay arrimo lasii saadaaliyey oo sidii la rabay u dhici weyday waayo annaga islaam ahaan ilaahay wuxuuna leeyahay ku dara kelmadda hadduu ilaahay doono ama insha allahu ha iska oranina waayo roobka marka saadaasha hawada laga reebo waxay ku jirtaa markaan diinta u nimaadno qur-aanka sida ku qoran shanta waxyaabood oo ilaahay maana cid kale aan ogeyn halka roobka uu ku da-ayo boqorkuunba og intaasaan uga baxay marba haddii xogihii lasoo aruuriyey oo arrinta inay jirta la ogyahay oo saadaashi la hayo maxaa diidaya marka dadka in la gaarsiiyo ma tabar daraa jirta ma mas-uuliyad daraa jirta ma si kalaa wax u jiraan maxaa diidaya haddii aan taa ka hadlo arrimaha waxaa isu jira runtii in saadaasha hawada la faafiyo idaacadda la geliyo waa la fududoo waa la samayn karaa oo meelaha qaar waa laga hadlaaba laakiin dadku inay qaataan waa qodob kaloo meesha ku jira laakiin dadku waxay u baahan yihiin ma aha arrinta taas iyada way jiraan dhaqan ahaan markay soomaalidu arkaan xilliga xitaa reer magaalka kuwooda gaboobay way gartaan xilliyada roobka xilliyada abaaraha xilliyada jidaalka uu socdo calaamado fara badanna way soo baxaanoo uma baahnaba saadaal kaleba dhulkiibaa biihii kasii go-ayaan oo sii qalalaya ama geedihii baa sii cadaanaya ama doogii iyo dalagii xoolaha cun lahaayeen baa meesha kasii baxaya oo qalalaya marka calaamadaha abaaraha waa loo waa la wada ogyaho waa laga dharagsan yahay qorshaha unbaa wuxuu yahay dadkii degaanka ku dheganaa markay ogaadaan waxa soo socda xaggay uga dhaqaaqi waa qodob dad fara badan oo duruufta dhaqaale meel dhigtay baa jira maamulkana waxaa laga yaabaa in aanu saa usii durugsanayn dhaqaale ahaan ama awood ahaan uu ku kabo marka laga reebo sida abaaraha waaweyn oo xooluhu iyo dadka qaar looga baqo inay ku dhintaan oo gurmad loo sameeyo biyo iyo cunno iyo wax loola cararo walow ay ka wanaagsanaan lahayd in la sameeyo waaxo kadiga ama digniinta sii bixiya saadaasha oo keliya ma aha digniinta sii bixiya halkay wax marayaan halkay wax soo socdaan marka dadka sii baraarujiya ama maamulada markaa meesha gacanta ku haya iyo degmooyinka iyo tuulooyinka si ay markaa qayladhaan ugu sameeyaan taa way wanaagsanaan lahayd laakiin insha allahu ma aha inaan lagu socon waa lagu socdaa waa la gaari insha allah waa tahay dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa khabiir maxamed xasan oo isagu ah madaxa xafiiska hay-adda isibe ee somalilan oo ka shaqeysa tayagelinta nacfiga xoolaha iyo wax soo saarka beeraha oo u waramayo idaacadda ergo
haddii aad joogto jowhar iyo deegaanada ku dhow dhow waxaad raadiyo ergo ka dhagaysan kartaa muwjadda efmta ee raadiyo jowhar maalin kasta saddexda ilaa afarta galabnimo
ma jeceshahay inaad wax cusub ka ogaato ama aad ka barato arrimaha tiknolojiyadda waxaan diyaar kuula nahay inaan ka jawaabno su'aalaha aad qabto ee la xidhiidha internetka bogagga ay bulshadu ku xidhiirto websaydyada taleefannada taabashada shaashadda ku shaqeeya kombiyuutarada aaladaha casriga ah iyo wax kasta oo tiknolojiyada la xidhiidha waxaan bilownay barnaamij cusub oo tiknolojiyada aan ku falanqayn doonno kaas oo aad dhegaysan doonto sabti kasta isagoo ku celis ahna talaado kasta su-aashaada noogu soo dir nambarka fariinta gaaban ee laba kun iyo labaiyo toban
waa hagaag dhegaystayaal waxaa inoo soo socda barnaamijka tacab xubinta tiknolojiyadda balse marka hore deegaanka oorboogeysa oo ka tirsan gobolka sool waxaa ku yaala ceel ay xoolo dhaqato fara badan ka cabaan balse muddo toddobaad ku dhow ceelkii ayaa jaban taasi waxa ay keentay in deegaanka ay biyayaraan ka dhacdo xoolaha inta socon karta ayaa loo arooriyey deegaano kale oo deegaanka ka fog halka inta deegaanka ku hartay ee aan socon karin oo ariga u badanna booyada biyo ay usoo dhaamiyaan iib ah haddaba si aan xog dheeraada uga helno ayaanu la xiriirnay maxamed jaamac oo isagu ah ninka ceelka gacanta ku haya ugu horeyna waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo cilada ceelka haysata iyo waxa ka dhashay ceel biyo yarna wuu ahaa ceelka biyaha badnaa beri hore unaga fadhiistay oo hoostuu ka dumay marka ceel aan biyo badayn buu markii horeba ahaa laakiin xoolaha u yimaada iyo wixii magaalada iyo xoolaha kusoo arooraa w si fiican bay isaga cabi jireen maalinkii markaad qiyaastoo kale imise neef oo ari iyo geelah ayaa ka cabi jiray walaale waxaa ka cabi jiray geela ilaa sagaal boqol meelaha ilaa kun iyo laba boqol marba balans marka la sameeyo kun meelahaas halaad arigana dhowr kun baa ka cabi jiray marka xoolihii ku tiirsanaa ceelkan ee biyaha ka heli jiray hadda xaggay ku dambeeyaan geel wuxuu arooray xagga hoose ee ceelasha karamaan meesha la yidhaahdo caraale shoodhe iyo dhaban iyo meesha la yidhaahdo dhuxulaale ceel la yidhaahdo baa geel u arooray baabuurtuna arigana baabuurtaa uga soo dhaamisa ma garatay weliba haddeer geela laftigiisa ugu gaabiyo waktigii baa dheeraaday jidaalkii baa dheeraadayo bishii afraad baa iminka la marayaa oo weliba geela laftigiisa baabuur baa u keenta booyado booyado booyadaha marka xaggee bay biyaha ka keenaan waxay ka keenaan meel soddon afartan kilomitr u jirta deegaanka ay xooluhu joogaan ilaa shan iyo soddon iniba mi qaarba min bay u jiraan qaar toddobiiyo labaatan qaar soddon adigu masaafo intaa leeg baa laga keenaa waan garta ceelka marka dadku ay ka cabi jireen ma lacag la-aan bay biyaha ku heli jireen mise waa laga iibin jiray shidaalkaa laga qaadi jiray shidaalkaa laga qaadi jiray ma garatay iyo iyo olyada iyo ceelka nolol maalmeedkiisa marka qofkii boqol neef oo aree waraabsanayoo kale maxaa laga qaadi jiray waxaa laga qaadi jiray laba dollar ama ama hal ama hal dollar iyo bar konton kun oo soomaali ah lacag u dhigantaa waan gartay hadda marka booyadaha biyaha loogu keeno waa laga iibiyaa miyaa weli mise waa bilaash maye booyaduhu waa ganacsi waa ganacsi ceelashaasay ka keenaan ma garatay marka fuustadii oo kale meeqay kaga iibinayaan waxa ay kaga iibinayaan laba dollar baa ugu yar laba dollar iyo badh waan gartay marka xoolo meelo kale u aroorayo ma ahane cid hadda meesha ka barakacday oo deegaano kale u guuray oo biyo raadsaday ma jiraan xoogaa waa jiraan waa jiraan adigu xilligan oo kale dadku ma guuri karo ma garatay qofku meeshii booyad ugu dhow biyo meel uga keento unbuu adeegsadaaye xagga hoosena waa xaalu fooreera uma guuri karaan xoolaha baabuurtaasaa u dhaamisa geelashii ceelka ka cabi jiray oo kale xagga hoose iyagu u arooreen geelasha badankoodii wax baabuur ku cabay mooyaane waan gartay ilaa hadda dadka geela kaxaysta ee meelaha kala aaday imisaad ku qiyaasi kartaa haya lama qiyaasi karo walaale qiyaasba ma leh waan gartay marka cilada ceelka ma culays dadka biyaha ka cabayo oo uu xamili waayay buu u jabay mise cilad kalaa jirta maya cilad kalaa jirta oo waxa weeye culays ma ma xamili waayo motoorku markuu daalo haa dabcan oo habeen iyo maalinba shaqeeyo haa culays way ku tahay laakiin waxa weeye wuu iska shaqayn lahaa inkastuu daalay oo dee habeen iyo maalin buu istaagnaan jiray waan gartay waxaad sheegtay marka in dad meesha kusoo guuray ay jireen ee dadkaas xaggay ka yimaadeen waxay ka yimaadeen haa waxay ka yimaadeen gobolka karkaar la yidhaahdo iyo inta ka shishaysa ee uu xukumo ilaa iyo xeebtaas ilaa garowe xoolo ka yimi ilaa deegaanadan sare ee koonfurta sanaag dhul badan bay xooluhu ka yimaadeen oo laga soo guuray dadkaas goormay soo guureen oo hadda deegaankan ay soo degeen awrgoogays
waxay soo guureen qaar bishii shanaad ee sanadkii hore yimi baa jiray way iska daba imanayeen ilaa iyo xilligii dayrta badankoodu laakiin waxay soo gureen intii diraacda ahayd bishii labiyo tobnaad koob koobaad koob iyo tobnaad intaasay soconayeen ilaa ilaa labaad waan gartay marka biyo unbay ka helayeen miyaa meeshaan mise daaq baa u heliyaa daaq daaq daaq ba daaq baa u heliya waxay usoo gureen waa daaq dhulkii kale wuu abaaroobay gugii dhaweyd baan halkan si fiican u helay roobkii xilligii hore ee guga bishii shanaad iyo bishii saddexaad iyo bishii afraad daayey ilaa bishii lixaad roobkaasaa dhulkan si fiican u helay ilaa ceelaf weyn ilaa awrbogoy inta ka dhexaysa ilaa garadag intaasaa da baadkii ka baxay baa lagu soo guuray roobkii dayrta marka siduu ku ahaa hadduu roobkii da- guga si wacan u da-ay roob roob roob dayreed ma helin roobka dayrtu ma helin wuu yaraa meelo yaryar baa wax laga degdegay reer miyigu berkada biyo ma gelin roob gugii dhawood ka dambeeyaa ma diin waan gartay marka hadda ceelkii waa fadhiyaa dadka biyay u baahan yihiin xilli kulul baa lagu jiraa weli gugi ma curan maxaa u qorshaa marka dadka halkaas degan maadaama ceelki jaban yahay wallaahi horta marka hore walaale xagga ila xagga ilaahay bay wax ka sugayaan hay-adaha xagga biyaha iyo matoorada iyo ceelasha dadka ka caawiyana way waxbaa waxbay ka sugayaan oo idinku aad ka mid tihiin raadiyo raadiyow ergana waanu mahadnaqaynaa xidhiirka aad nala soo samayseen iyo ogaanshaha aad naga warhaysaan markii aan kasoo tagna hay-adaha in la sugo dadka dhiban oo ceelka biyaha ka cabayay waa xoolo dhaqatada meesha degan iyo cidda ku tiirsan ayaga maxaa u qorshaa marka markaad ayaga fiiriso oo adigu ka mid tahay wallaahi dadka ceelka ka cabaya waa dad soo guurtaa dad wax isweydiin kara maaha deegaanka ceelka iyo magaalada iyo odayaasha xilligu waa kululaaday adigu dee waxbaa la iswad weydiinayaa meelo iyo waxbaa lala xidhxidhiidhayaa wixii la qaban karo waa la qabanayaa oo maaragtay biraha matoorka ka xun iyo waxyaalahaas waxbaanu ku hawl baanu ku jirjiraa wadwadnaa marka or orod iyo socod iyo iskudayo badani waa jiraan qayladhaanina waa jirtaa oo sidaas oo kale ninkaanu idinla hadlayno dhul badan baanu la xidhxidhiidhnay waa hagaag dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa maxamed jaamac oo u waramayay idaacadda ergo isagoo oo jooga deegaanka urboogeys ee gobolka sool
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow hayeel midda noo ergooto indhaha caalamkana arku ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhegaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g iminkana kusoo dhawaada xubinta tiknolojiyadda oo aynu maalinba kaga hadli doono waxyaabaha la xiriira tiknolojiyadda iyo wararka cusub ee tiknolojiyadda ku saabsan cabdiraxmaan taysiir ayaa soo diyaariyey waana kan
kulanti wanaagsan dhegaysta kusoo dhowow barnaamijka tiknolojiyadda ee radio ergo qodobada aan toddobaadkan barnaamijka kusoo qaadanaynana waxaa ka mid ah facebook oo adeegsan doona aalado ku shaqeeya caqliga aan dabiiciga ahayn si tixgelin loogu muujiyo dadka dhintay balse ay weli ciwaanadoodu shaqaynayaan shirkadda google oo howlgelisay diyaarado nooca aan duuliyaha lahayn ee lahaga ah si macaamiisha ay guryaha ugu geeyaan dalabaadka maqaayadaha iyo caqabadaha taleefanada gacanta ayaad ku maqli doontaan waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo cabdiraxmaan taysiir ah shirkadda bixisa adeegyadii internetka ee google ayaa dalka australia ku dahfurtay toddobaadkan adeeg ay tahay markii ugu horreysay ee noociisa la sameeyo kaas oo ah diyaarado aan duuliyo lahayn oo nooca meelaha fog laga haga ah kuwaas oo macaamiisha guryaha ugu geynaya dalabaadka ay u dirsadaan maqaayadaha shirkad lagu magacaabo wingi oo ay abuurtay shirkadda iska leh google ee lagu magacaabo alphabet ayaa leh adeegan diyaaradaha tijaabo muddo laba sano ah qaadatay kadib waxaa suuragashay in boqol guri oo ku yaala magaalada cambeera ee caasimadda dalka australia ay diyaaradahaasi geyn karaan dalabaadka cuntooyinka kafeega iyo dawooyinka tan iyo sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii intii uu adeegan tijaabada ku jiray waxaa soo baxayay cabashooyin ay dadka deegaanka ka muujinayeen guuxa diyaaradaha hase yeeshee shirkadda wingi ayaa sheegtay in falcelinta dadka ay tixgelin doonto wadahadallo ay la yeelan doontaan ay sii socon doonaan maamulka hawada ee austraeliya ayaa ruqsad u siiyey wing inay hab ganacsi u howlgeli karto waxaa usoo baxday inaysan halis ku ahayn dadka deegaanka iyo diyaaradaha kale diyaaradahan ayaa qaadi kara xirmooyinka yaryar iyagoo ku lalminaya xarig waxayna dhigayaan barxadda guryaha ruqsadda la siiyey waxaa ku xiran shuruudo ah inaysan dul mari karin meelaha saxmadda ah ay dadku ku badan yihiin iyo waddooyinka bogga ay bulshadu ku xiriirto ee facebook ayaa sheegay inuu ka shaqaynayo adeegsiga aalado ku shaqeeya caqliga aan dabiiciga ahayn si looga hortago dirista fariimo ku saabsan dadkii dhintay balse ay weli ciwaanadoodu shaqaynayaan fariimahaasi oo la gaarsiiyo qaraabadooda iyo saaxiibadood boggu wuxuu shaaca ka qaaday inuu rajaynayo joojinta xusuusaha murugada leh ee ka dhalan kara in dadka loo bandhigo casuumaado ama in loo rajeeyo dhalasho farxad leh sherel senberg oo ah madaxa howlgallada ee facebook ayaa tilmaantay inay rajaynayso inuu boggu sii ahaado meel lagu xaqdhowro xusuusaha ka haraya dadkii la jeclaa ee dhintay adeegsadayaasha bartan lagu xiriiro ayaa badanaa ka cawda naxdin iyo caro ay ka qaadaan xilliyada uu facebook usoo bandhigo soo jeedinno ku saabsan inay xiriir la sameeyaan dad dhintay ciwaanadood tan iyo sanadkii laba kun iyo sagaalkii facebook ayaa dadka ku xiran fursad u siiyey hab marka ay dhintaan ay ciwaanadooda u maamuli karaan saaxiibadood kaas oo ogolaanaya in wadaagyo la sameeyo iyadoo la adeegsanayo magacyadooda facebook wuxuu sheegay in in ka badan soddon milyan oo qof ay bil kasta wax ku wadaagaan ciwaanada saaxiibadood oo dhintay ciwaanada noocaas ah dadka looguma muujin doono meelaha fariimaha cusub ay ku soo dhacayaan markana warbixin ku saabsan faa'iidooyinka iyo caqabadaha laga dhaxlo taleefanada gacanta taleefoonka gacanta waa aalad qofka sita u ogolaanaysa inuu sameeyo ama uu helo wicitaano iyadoo la adeegsanayo isku xir raadiya oo isaga gudba dhul juqraafi ahaan aada u ballaaran taleefanada gacanta ee casriga ah waxay saamaxayaan adeegyo badan oo ay ku jiraan fariimaha gaaban fariimaha m m s-ka la yidhaahdo ee sawirada iyo muuqaalada xambaara email adeega internetka adeegyada wax la isugu gudbiyo iyo kuwa wax lagu helo ee fiilo la-aanta ah barnaamijyada ganacsi ciyaaraha sawirada iyo waxyaabo kale oo faa'iido u leh aadanaha waxaa lasoo maray xilliyo ay adkayd in la wada xiriiro ama fariimaha la isugu dhiibo dadka taas oo qofkii loogu talagalay ay suuragal ahayd in bilo ama sannado kadib ay gaarto haddii geyi kala fog lagu kala noolaa hadda qofka aad doonayso meel kasta oo uu joogo waad heli kartaa haddii aad taqaano teleefoonkiisa nambarka lagu gaari karo qoysaskeenna iyo dadka aan jecelnahay ama aan saaxiibada nahay ayaan uga warhaynaa iyadoo aan la eegaynin hadba meelaha aan kala joogno iyo masaafada noo dhexaysa wax badan baa nolosha iska bedelay tan iyo markii la helay taleefanada gacanta jiheeye kugu hagi kara meel kasta kaana ilaalin kara inaad habowdo ayay leeyihiin kuwooda casriga ah sawiro xusuuso ah ayaad ku qaadan kartaa telefoonkaaga marka aad joogto meelo taariikhi ah ama waxyaabo ku cajabgeliya aad aragto fideow ayaad ku duuban kartaa codad iyo muuqaalo ayaad sidoo kale ku kaydsan kartaa haddii cabirka ama qaadka uu kuu saamaxayo taleefanka noocan ah wuxuu gacan ka geystaa bulaalka iyo socoshada ganacsiyada waaweyn iyo kuwa yaryar haddii aan sidoo kale eegno caqabadihiisa shucaaca danabeed ee uu ku shaqeeyo teleefoonka gacanta waxaa la sheegaa inuu dhibaato caafimaad dadka u horseedi karo dhakhaatiirtu waxay ka digaan saacado badan oo lagu hadlo telefoonka gacanta in ay khatar ku tahay caafimaadka sidoo kale in habeenkii la gashado barkimaha lagu seexdo hoostooda ama jeebka sare ee shaarka shucaac ayuu ku shaqeeyaa si la mid ah aaladaha lagu kululeysto raashinka ee korontada ku shaqeeya waxaana dadka lagu tusaaleeyaa in telefoonka uu sida aaladaas oo kale u kululeyn karo maskaxda qofka telefoonka gacanta wuxuu leeyahay walaac ama jahawareer haddii si joogto ah loo adeegsado adigoo hurdo ayaa laga yaabaa in waxyaabo aan macno lahayn laguu soo waco oo lagaaga toosiyo hurdada ama qof aadan isgaranayn uu kugu soo qaldamo xilliyada qaar wuxuu horseedaa inuu nolol galaafto dalal badan oo adduunka ah waxaa mamnuuc ka ah isticmaalka teleefanada gacanta xilliyada gawaarida la kaxaynayo shilal ay dad ku dhinteen ayaa ka dhashay marar badan dhaqaalaha ayuu curyaamiyaa haddii loogu hadlo si aan taxadar iyo xisaabtan lahayn wakhtigana wuu lumiyaa faldembiyeedyo ayaa lagu abaabulaa ama lagu hagaa telefoonka gacanta taas oo ah khatar amni oo uu sidoo kale xambaarsan yahay ma jeceshahay inaad wax cusub ka ogaato ama aad ka barato arrimaha tiknolojiyadda waxaan diyaar kuula nahay inaan ka jawaabno su'aalaha aad qabto ee la xidhiira internetka bogagga ay bulshadu ku xidhiirto websaydyada taleefannada taabashada shaashadda ku shaqeeya kombyuutarada aaladaha casriga ah iyo wax kasta oo tiknolojiyada la xidhiira waxaan bilownay barnaamij cusub oo tiknolojiyada aan ku falanqayn doono kaas oo aad dhegaysan doonto sabti kasta isagoo ku celis ahna talaado kasta su-aashaada noogu soo dir nambarka fariinta gaaban ee laba kun iyo labaiyo toban dhegaysta waxaa intaa noogu dhan barnaamijka tiknolojiyada ee radio ergo anigoo cabdiraxmaan taysiir ah ayaa kula socodsiinayay inta aan mar kale kulmi doonno nabadgelyo
iminkana waxaynu soo gaarnay gabagabada barnaamijka kusoo dhowaada barnaamijka tacab oo ay soo jeedinayso soona saartay leylo cabdi maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tacab oo aanu uga hadalno arrimaha beeraha barnaamijka maanta waxaanu kaga hadlaynaa saameynta ay beeraleyda gobolka shabeellaha hoose ku yeelatay biyo la-aanta webiga shabeelle kumanaan hegtar oo beero ku yaala gobolka shabeellaha hoose waxay ku tiirsan yihiin biyaha webiga waxaana baaqday dalagyadii beeraleyda u soo go'i lahaa intii webiga uu qalalnaa haddaba isuduwaha wasaaradda beeraha u qaabilsan gobolka shabeellaha hoose cabdicasiis sheekh doon ayaan ka waraystay inta ay la eg tahay saameynta beeraleyda ay ku yeelatay in webiga uu qalalo dalagyadiina ay usoo bixi waayaan webinku waa qalalaya soo faar labadan biloodaba soo dhaafo buu qalalnay ma garata ilaa hadda waa qalalan yahay marka webiga inuu qalalan yahay maxaa dhibaato ah oo kasoo gaaraya dadka beeraleyda ah maxaa kasoo gaari waayo dadku biyihii ku noolaayeen iyo in beeraha ay waraabsadaan oo biyo ugalaan oo beeraha ay biyaha biyeysayaan markaas beeruhu ay wax uga soo go-aan oo ay mirahaas isticmaalaan ay ku tiirsan yihiin hadda beerta qalala tahay beertii la waraabinayay oo mirihii aysan helayd wax allo la waraabiyo waa waa eber waa waxa waaye meesha nolosha aad aad aaday uxun tahay beeraleyda
intaan webiga hadda qalalan yahay maxaa dalag ah oo soo gu'i lahaa oo ka baaqda beeraleyda hadday geley tahay hadday tahay iisheeg moos hadday tahay iisheeg maxaan kuu sheegaa isago hadday tahay all vegetables oo nooc kastaba leh babaygii iisheeg vegetables oo dhan antaratadii barbaroonigii sidaas oo dhan waa eber marka waa beelihii waa ku waa ku wax soo saar la-yihiin si fiican marka tiro intee la eg aad is leedahay way ka baaqatay beeraleyda beeraleydu waxa waaye beero waxay soo saaraan dadku isticmaalaa dadkan iisha kaleeto oo ayumaantiga iishaga ay ku tiirsan yihiin oo gobolka lower shabeelle oo dhan ilaa iyo xataa muqdisho ay soo gaartaa arrintaas afartii bay ku yeelanaysaa hadaa waxay soo saarin oo iisheeg waxaa la weynaa beeru waxay soo saari jireen yaanyada ugu daran oo dadku oo consumptionka oo aada u isticmaala kamid tahay galeyda kamid ah adiga almostly waxa intaasoo toosan ayaa beerdaroobaysa oo ka maqan beeraleydii waa tahay marka imise beerood ayaa ku yaala ama hegtar haddii aada noo sheegi karayso qiyaas ahaan waxaa ku yaala boqol kun oo beerood ka badanaa ku yaala gobolkaas madara meeqa hegtar ay noqonayaan marka boqol kun waxaa ku dhufataa hegtarkii waa ilaa shan kun oo hegtaray noqonaysaa marka gobol intaas oo hegtar oo beere ah leh in wax soo saarkii ay ku tiirsanaayeen dadka degan uu baaqdo oo muddo laba bil ka badan aan waxba laga goosan saameyn intee la eg ayay ku yeelan kartaa dadkaas iyo dadka weliba ka ganacsan jiray khudaarta ee suuqyada geen jiray saameyn weynay ku yeelanaysaa midkii ka ganacsan jiray waa eber oo wuxuu ka ganacsado male oo markii dadkaas dadkan kaleeto iisheeg wuxuu wuxuu siinaa dadkan kaleeto aan webiga u dhaweyn ama iisheeg gobolada degmooyinka kamida ay sii jireen ay wax sii jireen marka saameyn weyn bay ku yeelanaysaa oo wax weynaa ka maqnaan haya oo waxay noqonaysaa dadkii inay matalan ay la liicaan matalan wax la-aan oo wax waayaan ma garata waa tahay idinku marka dawlad ahaan maxaad dadkaas u qabanaysaan ama u qabateen dawladdu waxaa tahay dawladda ayada laftigeeda waxba haynba dawladdu yaa waxba haynba wax ay hayda male wixii matalan hay-aduhu keenaan oo hadda gobolkan haddii ay hay-aduhu iyo dadkaas aad ugudbiy u gudbinaysiin ay wax u keenaan hay-adaha u keenaan hadday tahay in riig loo qoro ceelo loo qodo dadkii oo matalan beeraleydii ceelal badan loo qoro oo matalan hegtarkiiba intaasoo hegtar dhinka laba ceel ama laba ceel ama saddex ceel loo qodo laba ceel loo qodo ugu yaraan markaas almin waxay ah waxaa production baa soo bixi lahaay oo wax gaarsi dadkii wax kasii siinayo distribution wax qaybiyaa soo bixi lahaay marka hadda waxay midkooda labaan dawladuna waxay hayda male in hay-adaha qaladiga in wax siyaar maahan dawladdu wax alla waxay hayda male magarad waa tahay marka beeraleydu maxay kula tahay way uga tashan karaan in ay sugaan in webiga uu biyo yeesho beeralaydu waxay kala yihiin isyaa kuwa markalan awood xoogaa leh oo markalan beero waaweyn oo brodhashkooda u yahay mid kamid kale isheeg nimana nimaa wuxuu leeyahay isheeg ugu yaraan labaatan labaatan kun oo hektar uu leeyahay ugu yaraan ninkaasu ceelo loo qataa oo amiinki waxba usoo baxa laakiin beeralayda yaryarka oo dayarta oo dhan waa ku dayacan tahay oo waxba way waxba ma haystaan waa aada waxaa imaanaysa abaaro iyo gaajo iyo waxaa ku dhacaysa iyo wax wax badana ku dhacaya waa tahay marka guud ahaan sidee is leedahay waa looga baaqsan karaa in dalagyo ay usoo bixi waayeen beeraleyda muddo intaa la eg waxa waaye inay helaan waxa saboortiga inay ka helaan hay-adaha caalamiga ah oo dadkanasiya sida abuurkii oo dadka aysan soo saari karin oo ah iyo cagaf cagaf ay wax ku kasaan waxa atleast waxbaa soo bixi lahay laakiin hadda intiiba lama hayo
beeraleyda waxaan u malaynayaa in qaarkood aanay ku tiirsanaan jirin beeraha roobka ku baxa iyo kuwa webiga intaba ma jiraan kuwo kale oo ayaguna ka badbaaday in intaas ay sugaan roobka iyo webiga in biyo ay soo galaan beeraleyda waxaa matalan small farmerska la yidhaha dadka small farmerska la yidhaahdo oo matalan biyaha ku tiirsanay biyaha inay roob yimaado waa haday dhibaato weyn u qabaan oo matalan waxaa heer waxay gaarayaan inay kasoo haajiraan ama kasoo aan beerihii oo magaaladii ay usoo tagaan usoo waxdoo tagaan kuwaan laakiin beeraha waaweyn la ceelad ay qodonayaan ceeladaas markay qataana haliisi waxay uga baxan jilaalka ay ay isticmaalayaan oo ku filan beerahooda magra hagaaga dhegaystayaaalkaasi waxa uu ahaa cabdicasiis sheekhdoon oo inooga warramayay beeraleyda saameynta ay ku yeelatay in webigu uu qalalan yahay muddo ka badan laba bil iyagana aanay dalagyadii usoo bixin intaas ayaan maanta kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka tacab oo aan uga hadalno arrimaha beeraha waxaad maalmaha arbacada iyo sabtida ka dhegaysataan raadiyo ergo anigoo ah liila cabdi maxamed ayaa idinla socodsiinayay tan iyo toddobaadka dambe nabadgelyo
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitrirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada